mukhtaar maxamed cali oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka ee xilddoonka ah ay dhammaantood wakiil ka yihiin shisheeyaha ku sugan xerada xalane wuxuuna tilmaamay in hadafkoodu yahay mid dhaqaale wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka aysan ahayn mid madax bannaan oo ay xukumaan shisheeyaha qaramada midoobay marka mucaaradku runtii waxba soo kordhimayaan waa dadkaan naqaynay waa dadkii maaragtay qaarkood cunsuri qaab cunsurnimaahay ku dhaqmeen maaragtay soomaalinimadu dad ay ku weyntaa maahan dad aqoon fiican la maahan waxa waxa soomaaliya yaallana waxa weeye soomaaliya dowlad madax bannaan maahan waa dowlad maaragtay qaramada midoobe xukunto marka nin walba inuu ka lacag igsuu rabaa lacag keeno ee wax faa'iidaa ummaddan uma soo wado hal qofoo faa'iide soo wada ma lahan marka runtii waxaan isleeyahay labadooda xasan sheekhna waxba ummaddan maaragtay dhib maahana wax kale uma tarin ayaguna waxay u tareen ma lahan waa la soo tijaabiyey sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaantooda ay yihiin kuwo lasoo tijaabiyey oo aan waxba dalka u qabanaynin sida uu hadalka u dhigay marka waxa weeye dadkaan kulligood waa dad la soo tijaabiye weye qof cusub kuma jiro kulligood waxa weeye boorsooyin maran ee la ordaya marka waxaas lama baahna mana soomaali soomaaliduna waa ku hulbaxday mana qanciyaan macnaha james swan ayay wakiilkaaga yihiin nimankan hadda dalka madaxa sheeganaya isagaasaa xukuma canshuurtay qabanayaan cadaaladda ma qabanayaan horumarka ma qabanayaan securityga ma maaragtay dadka ka taxadari maayaan maaragtay isbaarooyinka ka taxadari maayaan ilaa sagaashan iyo kowdii siyaasiyiin mooryaana ayaa mar walba issoo taagaysa oo dhahaysa musharaxeynaana ama mucaaradaana ama muxaafidaana mana loo baahna runtii waana waxa laga yaqsooda waxaasoo kale wax xishoonayana maahan siyaasiyiinta soomaaliya rag wax isku falayana maahan waa damiin kulligood damiineen weye oo maaragtay doonaya waxay cunaan ee niman dalka dhisaya maaha si kastaba ha aatee siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa hadda xilalka ka haya dowladda federaalka ayaa ah kuwo hal meel oo keliya laga soo amro kuwaas oo dhammaantoodaba u tartamaya sidii ay xil ku heli lahaayeen ayna ku boobi lahaayeen hantida shacabka soomaaliyeed